wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka hirshabelle oo kaashanaysa hay-adda yunisef ayaa deegaanka ceel jaalle ee duleedka beledweyne ka daafurtay mashruuc biyo dhaamina oo loogu talagalay dadka danta yar ee fatahaadda ka barakacay mashruucan biyo dhaaminta ayaa socon doona muddo afartan iyo shan cishaa iyadoo barakacayaasha la sii doono biyo nadiif ah agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowlad goboleedka hirshabelle saciid saalax cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey biyo dhaamintan ay bilaabeen waxaa maanta joognaa magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan maanta waxaa wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda hiirshabeelle farxad u ah inay maxaan ku dhahaa ka bilowdo magaaladan biyodhaamin mashruuc biyodhaamin oo socon doono afartan iyo shan maalin waxaana mashruucan inta badan naga taageerayey ama boqolkiiba boqol naga taageeray hay-adda yunisef gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cabdiwaajid cabdi nuuriyow ayaa uga mahad celiyey wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka hirshabelle biyo dhaaminta ay bilaabeen waa hay-ad wasaaraddii ugu horraysay woy wasaaradaha kaleenta oo dawliga ah kuwa lokaalka ah iyo kuwa dibshibilka ahba insaan loo soo gurmado ayaan dadku soo jeedinaynaa biyo dhaamintan ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay maadaama dad badan oo ka barakacay fatahaadda xilligan ay haysan biyo nadiif ah